rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mid oo meel fadhiya ayuu nebigu u yimiday markaa buu nebigu ku yidhi maxaad hadal haysan balii sheega markaasay yidhahdeen saacadda qiyaamada ayaan hadal haynaa waa zamankii waa kun iyo afar boqol oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacadda qiyaamadee soo socota goor bay dhici doontaa innakaa uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacadda qiyaamada markaa buu nebigu ku yidhi innahaa lan taquuma saacatu xataa taraw qablaha cashara aayaat saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan toban calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam tobankaa calaamadood waa calaamaatlkubraa ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqraa iyo kuwa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqraa laakiin